Ololuhu oo la nadiifiyay wadooyinka magaalada Baydhabo ayaa weliba hogaaminayaan kooxda waaxda fayadhowrka oo laga sameeyay marshabiyeedyada iyo kanaalada ay biyo marayaan magaalada maadaama la galay xilli roobaadka biyo hal milyan oo marayaan isla markaana si lahanaga bilicda magaalada Baydhabo Saacid Cabdulaahi Maxamed oo ku mid ah kooxda waaxda fayadhowrka degmada Baydhabo ayaa faahfaahin kubiya ololo nadaafadeed ee wadooyinka Baydhabo iyo sidii muhiim in keenta bulshada in ay ilaaliyaan nadaafadda si looga hortago cudurrada ku dhalanaya xilli roobaadka.
Waxaa la gaaray xilli roobaadkii ololo oo waxaa sameynaynay oo maxaa la dhahay kanaalada waxaa waaye bulshada waxay sameeyeen bulshada waxay sameeyeen marka roob uu imaado kanaalkii waxaa loogu talagalay biimare inuu ahaado laakiin bulshadii siyaabo qaldan ay u fahmeen waxay samaynayaan waxay soo raacinayaan wixii qashin xaafadda u yahay intay soo qaadaan waxay ku soo shubaan kanaalkii kanaalada marka waxay leeyihiin buundooyin qashinkii lagu soo shubay waxaa xiraayo buundooyinkii way isxirayaan qashinkii marka meesha uu beerdiri iyo waxaa wuxuu ku noqday maaragtay uu ku hallaabay jidkiina bilicdii magaalada jidkii loo sameeyey waa waxbaa iska beddelay annaga oo ka duuleyn in bilicda nadaafadda magaalada la soo celiyo dib loo soo celiyo yaa waxaa samaynaynaa inaan shaqaale gelinay oo meelihii oo wax ku jireen oo meelihii biyaha isxiray dhiiqadii iyo qashinkii iyo carradii gudaha u gashay kanaalka dhexdiisa inaan dib u saarno gaari saarno annagoo maaragtay agaasimaha guud ee waaxda caafimaadka iyo faydhowrka agaasimo abshir oo saaka dhan halkaa nala joogay hadda xitaa dhankaas alamaar xaggiisa ku maqanoo hore sii jiro shaqaale kale meesha ugu jiraan waxaan diiradda saarnay in ma aragtay hooshii siday tahay loo qabto kanaaladii la furo bilicdii magaalada se u fiicnaato oo ay soo kororto laami casriga meeshaan la saaray laamigaas meesha la saaray bulshada waxaan ka wacyigelinaynaa roobka imaanayo biyihiis inay maraana loo sameeyey kanaalkee looma samayn inaa qashinkaaga adi aa gurigaa ku jiro inaad ku soo shubto qof allaalo qofkii qashin intuu soo qaado kanaalkaas ku soo shubana hadda kadib wuxuu la kulmi doonaa ganaax iyo maaragtay wixii sharciga uu ka qabo yaa la marsiin doonaa sida sharciga ah waa uga digaynaa inay sameeyaan hadda way sameeyeen bilowgii roobkayaa la joogaa hadduu bilowday roobka wuu sii socdaa waxaan u sheegaynaa bulshada in ay ka waantoobaan waxyaabahan qashinka jidka lala soo aadayo qashin jid lala soo aadayo weligeed ma dhici jirto waxaan u sheegaynaa inay joogaan oo guryahoodii qashin ku haystaan gaariya jir gawaariya jirto oo dowladda hoose ay leedahay oo xaafadaha ka qaado gawaaridaas xaafadaha ka qaado ha saaraan laakiin kanaalkii haddaad ku soo shubto kanaalkii wuu isxirayaa xalay biyihii iyo roobkii imaaday habeen dhaweyto laamiga wuu caariyey laamigii dhan wada qashin u noqday wixii lasoo saaray xafaayad iyo jinniyaa meesha dhooban marka waxaan u sheegaynaa bulshada inaysan dib dambe aysan ayagana meeshan wax ugu soo shubin annagana hadda waa nadiifinaynaa meelihii wax ku jiraan waa ka bixinaynaa hooshaasaan ku jirnaa oo aan bulshada la wadaagayno in maaragtay ay ka joojiyaan inay maaragtay laamigan iyo kanaaladan laamiga loo sameeyey biimareena loo sameeyey qashin looma sameynine qashinka lakadeediyo wadooyinkiyo weliba sababayana cuduro badan iyo xilliyada roobaadka haanaseytiyo iyo kumidayana shubanka iyo duumada walibana lanka baaqaya bulshada ku noola magaalada baydhabo iyo nadaafadda iyo ilaaliyana